wasiirka wasaaradda deegaanka somalilan marwo shukri xaaji ismaaciil ayaa magaalada hargeysa ka daafurtay kulankan oo looga hadlayo ka hortagga xaalufinta dhirta waxaa ka qayb galay kulanka xubno ka mid ah wasaaradda deegaanka haween waxgarad ganacsato iyo qeybaha kala duwan ee bulshada agaasimaha wasaaradda deegaanka somalilan u qaabilsan dhirta axmed ibraahim warsame iyo wasiirka wasaaradda deegaanka somalilan marwo shukri xaaji ismaaciil ayaa si wadajira uga warbixiyey muhiimadda kulankan waxaan filayaa inay halkan ku dhan tihiin awaamiirta kale maanta halkan laydinka soo jeedinayo waxaa ka mid ah ama la isugu kan yeedhay ujeeddada ugu muhiimsana shirkeenana waxa weeye in la joojiyo dhirta laga soo gurayo miyiga gaar ahaan iyo guud ahaanba inaynu deegaanka aynu ku noolnahay waxa la yidhi waxa umusha u danabaa ilmahana u dana haddii aan deegaankii aynu ku noolayn aynaan daryeelin waxaynu la mid nahay qof jeexjeexaya maradii uu gashanaa
waxaynu ku tiirsanaan jiray geed dhirtaasi dhir inugu filan bay ahayd wakhtigii dadku yaraa aada bay inoogu filayd maanta waxaad moodaa dadku intii way ka bateen dhirtii intii way ka yaraatay kulaylkaa maanta dhacaya aada ilaa wiigan oo dhan dhacaya arkayseen waa cimiladaa isbedesha dhirtaa aada maanta shidaan ee ganacsigiina maanta ha ahaato foornooyinkaa yaryar ha ahaato maaragtay makhaayadaha hudheelada dhirtaa la shidaya xaabadaa la shidaya saynu ugu bedelaa xaabadan kale ilaahay inoo keenay ee ah geedkan garan waaga ee innagana aafada inagu ah ee dhulkii daaqa qabsaday ee dhulkii beeraha qabsaday ee dhulkii dooxyada qabsaday ee meel kasta qabsaday sidaynu uga faa'iidaysanaa geedkaa oo aynu kan u dhowranaa labada manaafacaadka badan leh kan kale ee maanta isna sii dabargo-aya maanta waxa socotaa waxaanu galoolkii iyo quracii iyo wixii way soo dhammaanayaan waxa maanta aynu haysanaa waxa weeyaan oo weliba dee galbeedkan ku badan geedkan lagu yidhaahdo sogsogta sogsogtii baa imika socota oo si weyn loo soo shidaa geedkaa sogsogtiina waa kuwa ay xooluhu inoogu baxsadaan waqtiga jiilaalka geelaa cunaya xoolaheenoo dhan baa ku baxsanaya marka bal waxaynu doonaynaa inaynu isla jaan qaadno